isbitaalka daarusalaam yaa bilaabay baaritaanakii dandhiniyada wadno hilo soomaaliya ayaa ka korrahayta dadka qaba hanuunada wadno dadkunya waybayo helo doonana baaritaana iyo daweyn beesalaange aanase kushalkoy degmooyinka gobolka banaadir yahaana ku mid ee gobolada dalka ololagunya wayba isku kaaladahaya isbitaalka daarusalaam iyo muqdisho helada santa door bashiir cabdulaahi salaada gaasimaha isbitaalka daarusalaam yaan kooreyntii sharaxaad ku bi waa inuusi sheegay in ololagun lankatiragalay dadka soomaaliyeed dadka wadnaha ka xanuunsanaya iyo screenin ahaan aan u samaynayn dadka wadnahooda xaaladooda siay ula socdaan saa darteed waxaa iska kaashanayay isbitaalka daarusalaam hosbitaal iyo muqdisho harti center oo uu nooga imaadan dhakhaatiir doctor maxamed axmed nairobi iyo doctor maxamed oo isaguna mataqaanaa kamid dhakhaatiirta wadnaha dhakhaatiirta soo weyn oo maanta mataqaanaa si volunteer ah aan ugu qabanay inaan isbitaalka daarusalaam ay ugu qabtaan mataqaanaa ummadda soomaaliyeed oo ka kala imaadeen magaalada muqdisho iyo gobolladoodaba wuxuu noogu socdaa si aad iyo aad u qiimo badan waxaan soo dhaweyneynaa wax walba oo qof walba oo nagala soo qayb galay bukaanadeenna aad baan mataqaana u karagaray doonaa shaqo waxaan qaban doonaa ay ku faraxsanaan doonaan bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay isbitaalku waa idiin furan yahay muqdisho heart centerna waa idiin furan tahay si wada jira anaga u qaban doona waana idiin wadi doonaa insha allah bidnaahi kariim marka waxaan rajeynayaa inay ugu xirnaa doonto bulshada si mataqaana ay uga faa'iidaystaan xanuunada ay ka cabanayaan ama conjinitaalka ha noqdaan ama normalka ha noqdaan marka waxaan rajeynaynaa si qurux badan inuu noogu dhamaado programkaas insha allah doctor axmed maxamed oo ee dhakhtarka xanuunada wadno ee isbitaalka muqdisho health center iyo sidoo kale dhakhtar maxamed mukhtaar oo ka taksusay cudurada awlaado ee wadno oo qayb ku haya ololagu yaa sheegay in dhinisho iyo marwalban teeginin in shaqeeyowka dadka maantana waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano ololahan baaritaanka caafimaadka oo aan si wada jira u sameyneyno isbitaalka daarusalaam laguna qabanayo xarunta isbitaalka daarusalaam ee ku yaala daarusalaam ololahani waa ololo loogu talagalay in lagu baaro qof walba oo wadnaha ka jiran gaar ahaan ilmaha iyo dadka ku dhashay cudurada wadnaha ama daloolada wadnaha ayaa lagu dhasho wuxuu noo bilowday saakay hadda wax yar oo gaab yar ayaan galnay si aan macnaha brief u sameyno dad aada u fara badanna way joogaan dad badan ayaa kasoo qayb galay ilaa ay hadda saako toddobada subaxnimo noo soo bilowday waxaan iskrin gareyn ilaa ay dadka badan soddon runtii fursad fiican ay noo ahayd maanta inaan bukaano ka badan boqolaal inaan maanta ku qaabilno isbitaalkan qeyb weynna aan kaga dhigno inaan ogaano xaaladda wadnahooda iyo xaaladaha wadnaha caruurta ee ku dhasho annagoo markaas ujeedada ugu muhiimsan ayay ahaydne in aan ogaano kadibne loo raadiyo dadkaas la dhiban xanuunada wadnaha meel ay ka heli karaan marka khidmad marka xanuunka wadnahooda loola tacaalo wadankana waqtiyadan dambe aad ay ugu soo badanayeen xanuunada caruurta ee wadnaha ku dhasho iyo si guud ah xanuunada cudurada wadnahaba aana ku mid ah dadka lan adeegiyo warbaahintiiyoona la hadali waynayo ku hadaleena dareensho bismillaah magacay waxaa waa harweyde ibraahim axmed waxaa ka iman degmada kaaraan waxaa booqasho u imid istaag daarusalaam kaasoo maanta bixinayay adeegya caafimaad qaab free ah waxaan ahaa bukaan ka xanuunsanaya xagga wadnaha waxaa maqlay istaag daarusalaam inuu bixinayo adeeg caafimaad oo free ah isbitaalka markaa imid si wacanaa la ii soo dhaweeyey waxaa la ii gudbiyey dhakhtarka wadnaha waxaa la ii sameeyey baaritaana casri ah intaasoo dhan waxay ahaayeen qaab free ah aadaa ugu mahadinaca isbitaalka daarusalaam isbitaalka daarusalaam waa isbitaal danyarta iyo dadka ladanba yani ay u siman yihiin xagga cadaaladda meeshaan wiilaan keensade xanuun iga haayo oo wadnaha ah haddana wadnaha maasha allah liidhe canugaada wuu kuu fiican yahay maasha allah waa banaadir ligi soo tilmaamay meesha tagaa liidhe daarusalaam tagaa liidhe waa lii caawi maasha allah waan
waxaan ka imaada degmada dayniile gaar ahaan xaafadada gubta waxaa lagu soo dhaweeyey isbitaal daarusalaam gaar ahaan qaybta receptionka ama soo dhaweynta sida loo yaqaano si wacan wanaagsan lii soo dhaweeyey xogteedana waxaan kasoo tixraacay informationkan isbitaalka inuu qabana bandhiga caafimaadka ama baarista ee wadnaha quseeya hadday noqoto qallin hadday noqoto baaris guud runtii waxaan soo dhaweynayaa dhakhtarka iyo gaar ahaan maamulka isbitaalka daarusalaam ee bulshada ku dhaqan gobolka banaadir inawaaxigeedaba inay barnaamijkan ama fursaddan ay u siiyaan dadka aanan waxhaysin kuwa haystaw si bilaash ah